madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi ayaa daafuray shirweynaha kow iyo tobanaad ee hab xisaabeedka islaamiga ah ee afrika oo sanadkan laba kun afariyo labaatanka ay martigelisay magaalada hargeysa shirweynahana oo ay ka qayb galeen madax caalami ah oo ka socota in ka badan dhowr iyo toban dal oo dalalka caalamka ah oo ku xeel dheer dhinaca maaliyadda iyo ganacsiga hormuudka hay-adda caymiska somalilan madaxda bangiga dhexe ee somalilan ayaa diiradda lagu saaray muhiimadda ay somalilan u leedahay inay ka faa'iidaysato khibradda dhinaca maaliyadda iyo ganacsiga ah ee ay leeyihiin hay-adaha iyo khubarada caalamiga ah ee shirkan qeybta ka ahi cali cabdulaahi daahir guddoomiyaha bangiga dhexe ee somalilan oo halkaasi ka hadlay ayaa sharaxay muhiimadda uu shirkani leeyahay waxaynu nasiib u yeelanay inaynu martigelinno shirweynihii afrika ee koob iyo tobnaada dhinaca dhaqaalaha islaamiga ah mudane madaxweyne fursad bay u tahay somalilan iyadoo laga duulayo hogaamintaada iyo siyaasadaha xukuumadda ee ah kobcinta iyo ballaadhinta dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo maamul wanaagga inaynu martigu maanta aynu nasiib u yeelano inaynu martigelinno shirkii koob iyo tobnaad shirkaas oo tobankii sane horeba ka soo qabsoomay caasimadaha afrika qaar ka mid ah sida kenya ethoobiya gambiya nigeria tanzania iyo morutius somalilan nasiibkaa waxay ku heshay siyaasadeeda dhaqaalaha ee furfuran muuse biixi cabdi madaxweynaha maamulka somalilan ayaa bogaadiyey in sanadkan hargeysa ay martigelinayso shirkana waxaan u hadlaqayaa ciddii soo qabanqaabisay ee hawsha waddo saddexda bilood ee alhuda ay hogaaminaysayna aada iyo aad baan ugu hadlaqayaa ka soo qaybgalayaasha aada baan ugu hadlaqayaa hadda aqoonyahanka badan ee ka yimid dalalka kale ee u soo safray inay maanta halka lagala qayb galaan arrinka ee dhowr iyo tobanka dal inka badanana aada iyo aad baan soo dhaweeyey waxayna tahay arrintii halkan loo yimid iyo sharaxeedii iyo wixii laga hadlayay dadkii aqoonta u lahaa ee takasku lahaa waa inoo sheegay aniguna waan soo dhaweynayaa waan ku ammaanayaa dhammaan bahda financeka haddii ay tahay kuwa gaarka loo leeyahay iyo kuwa qarankaba babliga loo leeyahayna aada iyo aada baan ugu mahadnaqayaa kuna bawadinaya hawsha ay hayaan qaranka waxaan ku raacsanahay shirweynaha koob iyo tobanaad ee hab xisaabeedka islaamiga ah ee afrika ee ka furmay magaalada hargeysa ayaa la filayaa in maalmaha soo socdo lasoo gebagabeeyo islamarkaana laga soo saaro warmurtiyeedda